bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha lahow meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qabanqaabo xoogan oo ku aadan soo dhoweynta madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti ayaa waxay ka soconaysaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo lagu wada saacadaha soo aadan in magaaladaasi ay gaaraan labada madaxweyne iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan madaxweyne ismaaciil cumar geele oo magaalada muqdisho soo gaaray maalintii shalay ayaa habeennimadii xalayaha ku hoyday iyadoona lagu wada maanta inuu booqdo magaalada beledweyne oo ay joogaan ciidamo ka tirsan kuwa amisom ee ka socda waddankaasi jabuuti socdaalka labada madaxweyne ay ku gaarayaan beledweyne ayaa la sheegay in halkaasi si adaa looga diyaargarooba iyadoona si adaa loo adkeeyay ammaanka magaalada beledweyne ciidamo ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan kuwa gaarka ee dowladda soomaaliya ayaa la geeyay magaalada beledweyne kuwaas oo kala qayb qaadanaya ciidamada amisom xaqiijinta ammaanka magaalada beledweyne muddada kooban ee halkaas ay ku sugan yihiin wafdiga labada madaxweyne ay hogaaminayaan ee ku wajahan magaaladaasi dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada ayaa la sheegayaa in hakad xooggan la geliyey ayadoo arrintani laga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo ammaanka halkaasi ciidamada ayaana la tilmaamayaa in howlgallo dheeraad ay ka samaynayaan gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dhanka kale maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay ka warhayaan ganacsato ku dhaqan magaalada beledweyne inay gacan siiyaan ururka al-shabaab iyadoona lagaga digay arrintaasi waxaana maamulka gobolkaasi hiiraan uu tilmaamay in laga qaadi in laga qaadi doono tillaabooyin sharciga waafaqsan cid allaaliya ciddii lagu ogaado inay qayb ka yihiin falalka la xiriira in ay gacan siiyaan ururka al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay ka warhayaan ganacsatada qaar ee ku dhaqan magaalada beledweyne inay ayagu gacan siiso ama ay gacan siiyaan kooxaha nabadda ka soo horjeeday gobolkaasi ku sugan sida hadalku u dhigay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi dhanka kale howlgallo saacadihii lasoo dhaafay laga sameeyey magaalada beledweyne ayaa la sheegayaa in lagu qabtay tiro dhallinyaro ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay qayb ka yihiin kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee ku sugan gobolkaasi hiiraan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa habeennimadii xalay ahaa casho sharaf u sameeyey wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha waddanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele kuwaasoo magaalada muqdisho habeennimadii xalayaha ku hoyday wafdiga ismaaciil geele uu hogaaminayo ayaa munaasabadda casho sharafta waxaa kala qayb galay qaar ka mida dadkii ka qayb galay munaasabadii afka hooyo ee ka dhacday magaalada muqdisho iyadoona si aad ah munaasabadda hadalla qiirale ay kaga jeediyeen xubnihii ka hadlay halkaasi ka qaybgalayaasha munaasabadda ayaa hadalla goobta ay ka jeediyeen waxay ku sheegeen inay si aad ah u dhiirigelinayaan in xoogga la saaro qiimaha afka soomaaliga ah iyadoona haatan magaalada muqdisho laga hirgeliyay akademiyada akademiyad goboleedka afka soomaaliga oo maalintii shalay ay si wada jir ay u dhagax dhigeen madaxweyneyaasha jabuuti iyo soomaaliya taageeradooda cid waad weydiisataa ogaada haddii afka kan cidda leh oo ku hadasha hoggaankeeda madaxdeeda shacbigeeda iyo ummaddeeda iyadu aanay gelin adduunku wuxuu ku kala tartamayaa cid waliba inay afkeeda iyada kaageeda ku barto marka waxaa la yaab leh annagu waageene aan lahaa brofesoreson hoosgeegaaray tirada laakiin waxaan ku sheegi jirnay af soomaali laakiin maanta markii aan maaragtay london aan joognay oo maaragtay miitingka aan iskula jirnay ayaa yimid xataa wax kale iska daaye ma af soomaali loo waayo aniga oo ku hadlaya magaca guddiga akademiyada akademiya goboleedka soomaaliga isla markaasna iyo xeeldheerayaasheeda caawalkan goobjoog ku ah waxaa farxad weyn noo ah in hayaankii dheeraa oo loo soo maray dabaqabashada afka soomaaliga uu maanta loo rumoobay hayaankaas oo horseed noogu ahaa oon mahad ballaaranna mar walba uga celino madaxweynaha dowladda jabuuti iyo dowladiisa ismaaciil cumar geelle hayaankaas oo aan maantay guushiisa ay noqotay in maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga yegleelo akademiya goboleedii afka soomaaliga isla markaasna ay wada dhagax dhigeen goobjoogna yihiin afartii gobol oo loogaga hadli jiray afka soomaaliga runtii waxaan oran karnaa waa guul noo soo yeertay
dib in hadda dib yani dib u dhac kale uu ku yimaado ma xamili karo waxaan soo jeedin lahaa guddi af soomaali oo laga soocay gobolada soomaalida sida hadda akademiyadu ay u tahay ay yani san san saddex dal ha afar dal in maaragtay laga soo sooco odayaal la ururiyo dadkii hadda wax garanaya iyo af soomaaliga iyo waa yaqiin waaba gabaabsi hadda marka waxaa loo baahdaa intaan guddi samayno oo ururino dadkaa waxgaranaya sidii waagii kacaanka barakay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hadallada kooban goobta ka jeediyey ayaa dhankiisa si adaa u soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayay mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalahanahay ee jabuuti ee habeennimadii xalayaha ku oyday magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in jabuuti wax badan ay u gashay shacabka soomaaliyeed xilliyo kala duwan oo dhibaatooyin baan ay ka jireen dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale meesha ka saaray in aan dalka soomaaliya aanu ahayn meel ammaan ah waxa uu sidoo kale tilmaamay waxyaabaha yaryar ee dhacay inaysan bedelaynin hadafka dowladda ee ah in la gaaro halka la hiigsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hadalka goobtaasi uu ka jeediyey waxa uu ku dheeray ahamiyadda afka soomaaliga waxa uu sidoo kale si aada u soo dhoweeyey akademi goboleedka afka soomaaliga ee laga hirgeliyey muqdisho waxa uu sidoo kale sheegay in la dhisi doono tii qaranka soomaaliyeed si looga qayb qaato sare u qaadista afka soomaaliga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa isla goobta munaasabadda ay ka dhacaysay waxa uu bilad sharaf ku guddoonsiiyey geesinimaha madaxweynaha dalkaasi jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayadoona goobta ay si aad ah loogu soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo asigu ah madaxweynihii ugu horreeyay ee mudday labaiyo labaatan sana kadib ku hoyda magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya luqaddu dad badan waxay u haystaan raalli ayga ahaadaan oo muxuu khubarada haddii aan muxuu ahaay aan wixii aad khabiirka ku aydayn aan aan dhinac mareen يعني قاب او اسجاسين ولا اسكولا ورم ولا اسكولا فهموا وبس ايه كؤكتا لكن واكد وانت انت بقلكي دينتي يعني مجتمعاني وحي محامك وهذاي وها قيم iyo wixii uu dhaqan lahaa iyo dhamay luqaddu xambaarsanta marka in la dhaqan geliyahay afkiyaa laysku fahmay iyo kelmadihii soomaaliga laysu adeegsanayay oo keliya ma ahana marka wax badanaa xigmad badanaa ku jirta marka ilaahay idankiis waan dadaalaynaa in maxaan ku rahdaye luqaddu ay ay soo noqoto afka soomaaligu booskii mujtamacan uu ku lahaa in uu soo istaago oo dib uu usoo yeesho waa ka shaqaynaynaa akademi goboleedka mar kale waa hambalyaynaynaa akademiyadii qaranka ee soomaaliya iyada u gaarka ahaydna waan samaynaynaa si aan juhdi weyn aan midda gobolka aan ugu geysanahay mideennii horta waa inaan maxaan ku rahdaa aan soo weyneyna markaasaan waxtar u yeelan karnaa kuna gudbin karnaa muxuu ahaaye midda goboleed ee aan afarta dal oo ku shirkooda aan ka mid ka nahay dalka soomaaliya waxa uu leeyahay qaab sharciyeed oo qofka dalka wax u qabta ummadda wax u qabta ku dhiirada weliba waxyaabaha qaarkood oo laga yaabo mamarka qaarkood ay khatara leeyihiin si yacni sharciga dugsan oo maxaanku yidhahdaye loo muujiyo wanaagaas qofkaasi oo ummadda iyo dalka iyo dadka u qabtay ayaa ayaan lahayn dalkeena soomaaliya waxaan rabaa marka inaan taas soo noolayno ayagoo la raacayo qawaaniintaas kow iyo lixdankii dalka loo dejiyey ee dadka waxaas ku sifuubaahi si loogu muujiyo in ay la og yahay wixii wanaag ay ummadda u qabteen ayaan waxaan rabaa caawa madaxweyne ismaaciil inaan halkan aniga oo magaca ummadda soomaaliyeed iyo muxuu ahaay dowladda soomaaliya iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magacooda ku hadlaya matalayana inaan madaxweyne ismaaciil guddoonsiiyo xidigta geesiga soomaaliyeed oo ah oo ah bilada ugu weyn ee ugu sareyso ee dalkan laga bixiyo marka waxaan leeyahay madaxweyne ismaaciil soo dhawow madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa kadib guddoonka shahaada bilad sharafta waxa uu hadallo kooban oo goobta uu ka jeediyey ku sheegay in mar waliba uu garab taagnaa doono kana hadli doono danta iyo maslaxadda soomaaliya
qalbiga ayaan ayaan ka hadlayaa ammaan aanan mutaysan baad ii samayseen biladaanan yani isleeyahay malaha waa lagaaga fiicnaa baan ayaad i siiseen Een, wax aada ii taabanaya wey dadka soomaaliyeed afka soomaaliga ah ku hadlaya dhaqanka soomaalida leh ee hawiyadda soomaaliyeed leh ayaan ka mid ah waxa aan soomaali aan u sameeyo aniga ayaa isku sameeyey waxa aan u qabto anigaa isku qabta ayaan aaminsanaha haddana fursad markaan u helo in aan la kulmo aan dhegaysto waxa ay iga qabaan aniga mas-uul baanahay meel aanan arin soomaaliyeed lagu hayo kama sii jeesan kamana sii jeesanay itaal meel uu dhigaba waan waan jawaabayaa ama waan doodayaa ama waan hadlayaa ama waan dhiibayaa waxaan hayo
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer howlgalle ammaanka lagu xaqiijinaya ayaa waxaa laga sameeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoona ciidamada ammaanka ee dowladda kuwa maamulka iyo sidoo kale amisoomba ay ka qayb qaadanayaan howlgalladaasi howlgallada intii ay soconayeen ayaa waxaa lagu soo qaqabtay tiro dad ah kuwaasoo lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen falalka amni darre ee halkaasi ka dhacayay muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona kal hore la xasuustay in magaaladaasi lagu dilay tiro dad ah kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen dadka magaaladaasi iyo culamaa udiinba ciidamada ammaanka ee howlgalka fulinaya ayaa waxa ay sheegeen in howlgallada muddooyinkii lasoo dhaafay ay socdeen dibna ay kala hadli doonaan saxaafadda sida uu sheegay sarkaalka ciidanka dowladda ee howlgalka hogaaminaya ku sugan gobolkaasi baay asigoona ka gaabsaday magaciisa
anaga keliya maaha dalka ciidamo badana jooga nin hadda mudiyaan dabdadhaal sameynaya ma jirto howlgalka weli waa xakad ayuu ku jiraa kaasun baa lala jaandaadayaa guud ahaanna waa la madaysan yahay waana wada tashtay sidii nimankaan loo soo afjari lahaa ayaa go-aan lagu gaaray taasna waa inoo soo gabgowday mar horaan kuu sheegay marka insha allah sidaas sidii ammaanka lagu sugi lahaa oo nimankan magagabayaasha loogu hortagi lahaa oo loogu adkaan lahaa baydhawda nabadgelya loo sugi lahay weeye wax kale maaha bay hadde waxaasi waxaasaan ku raajoonaa ma dhehayno balse markii noo sheegna ay soo gabgabowdo oo aan oo ayaana saxaafadda iyo aan la hadli doono haddii ilaahayna laakiin hol adag baa soconaysaa waa see u bilaabatay weeye marna lagama joog lagama joogsanayo ilaa ammaanka laga sugo haddii ilaahay yidhaahdo waa soconaysaa hawsha
wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliyana waxa uu sheegay in dad loo soo qaqabtay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka central ee degmada xamarweyne waxa uu sidoo kale tilmaamay in dadka lasoo qabtay ay ku jiraan qaar ka mid ah howlwadeennadii hoteelkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hoteelkaasi waxa uu sheegay wasiirka amniga qaranka soomaaliya cabdirasaaq in ay guddigoodii iyo sidoo kale ciidamada ammaankaba iska kaashadeen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii ka dambeeyay weeraradaasi waxa uuna haatan sheegay in dad loo soo qaqabtay falkaasi lala xiriirinayo waxa uuna sheegay sidoo kale in cadaaladda la horkeeni doono dadkaasi qaraxyada ka dhacay hotelka central ee degmada xamurweyne ayaa dadkii ku geeriyooday waxay sii cagacagaynayaan ilaa iyo soddon ruux halka dhaawacyadana ay ka badan yihiin afartan wararka ayaana waxay sheegayaan in ay ciidamadu weli wadaan baaritaano ku aadan qaabkii uu ku dhacay weerarkaasi gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi sool yaasiin maxamed shire ayaa si diiro loogu soo dhoweeyey xarunta gobolkaasi ee magaalada laascaanood iyadoona soo dhoweyntiisa oo ka qayb qaatay guddoomiyihii hore ee gobolka sool maxamed xasan aadan oo si diiran halkaasi ugu soo dhoweeyey mas-uulkan cusub ee loo soo magacaabay gobolka sool ayaa lagu wadaa in maanta uu kala wareegay xilkaasi guddoomiyihii hore ee gobolka iyadoona si diiran bulshada qaybaheeda kala duwan ay magaalada ugu soo dhoweeyeen wararka naga soo gaaraya laascaanoodna waxay sheegayaan in munaasabado ay soconayaan uu xilka kula wareegayo guddoomiyaha cusub ee haatan halkaasi loo soo magacaabay waxaa maalintii labaad magaalada muqdishona ka soconaya shir looga arrinsanayo afka hooyo ee soomaaliga ah iyadoona magaalada laga hirgeliyay maalintii shalay akadeemiga goboleedka afka soomaaliga ah waxaa ka qaybgalaya shirka maanta ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka kala socota gobollada dalka soomaaliya iyo qoraayaal isaga kala yimid iyadoona arrinta lagu qaadaaldhigayo sidii loo horumarsiin lahaa afka hooyo ee soomaaliga ah maadaama lagu jiro toddobaadka afka hooyo warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh